رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مفعلة سم لأرض فاعلما من اسم ما كثر ما كثر فيها فاغتنما واختزل الزائد من مزيد مشكرا لربك الودود مفعلة وأفعلت مفعلة وأفعلت قد احتمل من ذا عن الثقات فاعمل وانتحل وغير ذي ثلاثة ممتنع عن ذا عن ذا وربما يجيء فيسمع صغ اسم التي بها قد عمل من ذي ثلاثة كمفعل علا أو مفعل مفعالة كمحلب مسرجة مصباح فاعلم تصبي شذا المدوق مسعود ومنصل ومدهون ومكح ومدهون مكحولة ومنخل والكسر فيها جائز إن عمل إن عمل بها نويت يا أخي إن عملا بها نويت يا أخي تكمل ثم الصلاة بعد حمد السمع بعد حمد الأحد على النبي الهاشمي محمد وآله وصحبه الأماثل الركع السجود والأفاضل فصل في بناء المفعلة مفعلة دستيدا أيو فصل يهي mafcalatun wasankaa simun magac weeye liardin dhul ayuu magac u yahayee faclam garo magaca oo min ismi maa shay magicii xaggii ka ahaaday kahura maaga batay bihaa dhulka ku batay faktani man haniimayso nin yahowni waktuzila waxaa la xadfay oo la fogeeyey azaa'idu zaa'idkii waa la fogeeyey min masiidin masiid xaggii ayaa laga fogeeyey uma shkuran ku shukri lirabbika rabbigaagii alwaduudi ku jeclaa yacni wuxuu leeyahay ee laba baab ama laba fasal oo yaryar ayuu musanifka halkan ku sheegayaa oo mafcalatun iyo mifcaal la yidhaahdo ismul arda iyo ismul aalla labadan baab wuxuu u munaasabaynayaa baabkii u dambeeye mafcal ama mafcil ku imaanayee masderka ama darafka ay ku imaanayeen wasan ahaan bay isu eg yihiin sidaa ayuu ugu munaasabayni waxaa kale labadan baa midka hore ismul ardaha weeyaane si gaar ahaaneed darafkuu u munaasabaynayaa oo wuxuu ugu munaasabayni hee waxoogaa nooca maa darafnimo wax u yar eg ayaa ka dhaxaysa waayo mafcalan mafcalatuntan uu soo wado ismul ardo weeyaan oo dhul magicii weeye darafkana zamaani iyo makaani buu u qaybsamaaye darfulmakaanka waa dhul magicii addarfu waqtun ow makaanun dumminaa fii bitiraadin kahuna mkuth asmunan dhulkaa magacay u wada yihiinna w isugu munaasabayn ee miimigiina wasan ahaan bay isu dhow yihiinuu isugu munaasabayni labada baabkan hore ismul ardaha weeyaane daabidkiisu waxaa weeye dhul ayaa waxaa ku badan shay miihaal libaax baa ku badan di'bigaa ku badan geelaa ku badan lo-daa ku badan arigaa ku badan wax unbaa ku badan dhul shaygaa ku badan magicii oo weliba magac jaamid ah waa ismul cayn jaamida weliba oo in mushtaqaad laga keeno aan la aqoonin ayaa waxaad ka keeni ismi calaa wasni mafcalatun ku imaanayo ayaad ka keeni ismigaa calaa wasni mafcalatun ku yimidna dhulkaad magac uga dhigi miihaal dhul uu libaax ku badan yahay waxaad ka keeni mafcalatun oo waxaad leedahay ma'sadatun meeshii libaaxa badnayd ayuu noqonay macnihii meesha geela badan ma'balatun min alibil baad ka keentay meeshii geela badneyd weeye ma'balatun meeshii looda badneyd mabaqaratun minalbaqar baad ka keentay mafcalatun ayaa ismigaa ismulcaynkaa isla markaa jaamidkaa yaad u dhalaalini wuxuuna magacu noqonayaa dhulkaa isagoo tusinayo dhulka shaygii ku badnaa waxaa laga keenaa ulaaiga ulaaiga mujarad ha ahaado oo ulaasiyun lafdan wa aslan ha noqdo ama ulaasi ziyaado ay ku jirtaa ha noqdo oo ulaasiyun aslan laa lafdan asal ahaan waa u ulaasi laakiin ziyaadaa ku jirta isna waa laga keenayaa sida looga keenaya ulaaiga asligaa dhib ma laho oo mafcalatun ismigii saddexda xaraf aha unbaad miim ku ziyaadini mafcalaad u dhisi sida ma'sada tuti haddeer aan miaalinayn ismiga ulaai hadduu ziyaado kaga badan yahay zawaa'idaad xadfi intii asalka ahayd ayaad soo reebi zawaa'idiio idil ayaad ka guri asalkii ayaad soo reebi khalaas sidaa ayaad mafcalatun ugu dhisi awsaan wasankaa qiyaas kuu leeyahay awsaan kaloon qiyaas ahayn laakiin sabacnimo ugu timidna wuu sheegi doonaa mafcalatun wasankaasi simun magac weeye magaca oo liardin dhul u sugan faclaman ogow faclaman waa beydkunbuu ku dhammaystiraya magaca oo min ismi maa shay magicii xaggii ka ahaaday kahura batay shaygu bihaa ardada ku batay shay ardada ku batay magac ayuu u noqonayaa mafcalatun ayaa loo dhisi waxaa suuroobi kartaa shay ardo ku batay magac in mafcalatun looga dhiso waa la yaqaanaaye shay shay uu sabab asa kuma badna laakiin waxaan inuu batuu sabab u yahay laftiisa mafcalatu waa laga dhisaa shaygii faraha badnaa magacii uu lahaa mafcala loo dhisaa dhulkaana magac looga dhigaa taa waa caadi oo waa tan uu ka hadlayo musanifka waxaa jira shay fara badan laftiisa inaan magacii mafcala laga dhisin ee shaygan faraha badan waxa badnaysiiyee sababka u ah in mafcalatu laga dhisana way suroogaan iyadoo laysku tusayo shaygan faraha badan kan inuu sabab u yahay miaal xadiiثa wuxuu yahay alwaladu mabkhalatun majbanatun waa mafcalay garo canugu wuu bakhaylnimo badan yahay ma aha lafdigu macnihii bakhaylnimada inay badatuu sabab u yahay wey bakhaylnimadu way badatay maxaa sabab u ah canugaa sabab u ah marka mafcalatu tan la dhisayo oo canugan mxuu ahaa sifada looga dhigayo canugan laftiisa ficliga badan isagu mak isagu laftii ma aha oo carruurtaa badan maaha ama bakhaylnimada carruurtay ku badan tahay ma ahan laakiin sabab buu u yahay wey inay badatuu sabab u noqdo mabkhalatun majbanatun fulay inuu in fulay la noqduu sabab u yahay oo fulaynimada inay badatuu yuu sabab u yahay weeye macnihii waka mafcalatun simun magac weeye oo liardin dhul u sugan faclaman ogow dhulka oo min ismi maa shay magicii xaggii ka ahaaday kahura maaga batay bihaa ardada ku batay fakhtanim faktaniman haniimayson nin yahowni waa iska tamaamulbeyd ficlu amaroo nunu tawkiid uu dambaysiiye weeyaanoo alif lagu waqfiye waabdilanha bada bacda fatxin alifan waqfan kamaa taquulu fii qifan qifa waqtu zila waa la xadfay azaa'idu zaa'idkii baa la fogeeyey min masiidin masiid xaggii ayaa laga fogeeyey yacnii ismiga hulaathiyu usuul haddii uu yahay oo usuushiisu saddex xaraf bay ahayd laakiin ziyaadaa ku jirta mafcal inaad ka dhistana waa dooni ziyaadadii baad xadfi intii asalka ayaad soo rebi intaasaad mafcalatun ka dhisi sidaa ayuu u jeedaa waqtu zila waa la fogeeyey azaa'idu zaa'idkii ayaa la fogeeyey min masiidin masiid xaggii ayaa laga fogeeyey uma shkuran nin yahowni ku shukri lirabbika rabbigaa ku shukri rabbigii alwaduudi la jeclaa ama wax jeclaa alwaduudi aadka wax u jeclaa oo amhilatulmubaalaqo min alwuddi ka yimid weeyaanoo ilaah wuxuu jecel yahay owliyadiisa mufcilatun wa afcalad qad uxtumil mufcilatun oo sida ismi ismi faaciloo hayru hulaasi ka yimid weliba afcalo ka yimid qaabkiisa in loo keeno mufcilatun lagu keeno iyo wa afcalat ficli maadiyo calaa wasni afcal lagu keenaa qad uxtumila waa la soo raray can daa ee ismul ardahaasi ay xaggiisa ayaa laga soo raray fii daade fii daa ismul ardahaas dhexdiisaa lagu soo raray can ihiqaati qoladii lagu kalsoonaa ee luqa carabiya yaqaani ayaana laga soo raray ee facmal kaana ku camalfal oo wantaxil dooro nin yahowni wantaxil iyo wantakhil waa isku macna bimacnaa ikhtar buu yuu u jeedaa yacni wuxuu u jeedaa samaac ahaan waxaa loo maqlay hulaaigii mafcalatu lagu keeni lahaa in ziyaado lagu daro ficligii hulaaiga ahaa afcalo ku dar afcaladaasi inaad u dhistana way suuroobi karta waayahay oo waa la maqlay waxaa kaloo la maqlay afcalada ismigeedii faaciloo mufcilatun sidiisa in loo keeno ismulardihiina waa la maqlay sidaa ayuu ujeedaa mufcilatun iyo wa afcalat labadaa lafdi qad uxtumila waa la soo raray fii daa ismulardaha dhexdii ayaa lagu soo raray can ihiqaati qolyihii carabiyadooda lagu kalsoonaa xaggeeda ayaana laga soo raray ashcabat ilardu in la yidhaahdo dhulkii coos buu bixiyey ama mucshibatun mid daaq badan weeye dhulka oo mucshibatun ama acshabat la yidhaahdo can ihiqaati ee facmal ku camalfal wantaxil sidaana dooron iyo howni wagayru dii alaaثaةi mumtanicun can da warubamaa yajifa yusmacu wagayru dii alaaثatin saddex mid u saaxiibee geyrkii mumtanicun mid mancoon weeye kayru ulaaiga can daa ismularduhu ka mancoon yahay warubamaa yajiu inuu yimaado fa yusmacu la maqlana way suurowdaa yacni wuxuu leeyahay ismulardo wuxuu ka yimaadaa ulaaiyu اlusuul ismi usuushiisu ay saddex xaraf tahay ziyaada ha wato ama yuusan wadanin hadduusan wadanin sidiisaa mafcalatun loogu dhisi hadduu ziyaado watana ziyaadadaa la xadfiye intii asalka ahayd ayaa la soo reebiyoo saddexdii xarafaa mafcalatun loo dhisi waayahay ismigaa hadduu hulaasiyulusuul ka badan yahay oo rubaaciyulusuul ama khumaasiyulusuul ama suda khumaasiyulusuul hadduu yahay ilaa ismiga khumaasiyulusuul wuu gaaraaye hadduu khumaasiyulusuul yahay ama rubaaciyulusuul yahay ismulardo maba laga dhisi karuu yihi musanifka oo in laga dhisaa ma bannaano samaac ahaan waa la maqlay qaar ka dhisayo laakiin samaac weeyaana yusmac walaa yuqaas sidaa ayuu ujeedaa wagayru dii alaaثatin saddex mid u saaxiibee hayrkii mumtanicun ayru hayru dii alaaثaha mid mancoon weeye can daa ismularduhu ka mancuun yahay wa rubbamaa yajii'u ismularda hayru hulaasi inuu ka yimaadaa suurowdaa oo fa yusmacu walaa yuqaasu calayhi la maqloon la qiyaasanin faslun fii binaa'i alaalati aalla dhisteeda ayuu u fasal yahay suqisma aalatin bihaa qad cumila min dii alaaثatin ka mifcaalin cula ow mifcalin mifcaalatin ka mixlabin misrajati misbaaxin faclam tusibi ee ismul aalla baabkii u dembeeyey kitaabka weeye munaasaba ahaan mafcal iyo mafcilkii darafnimo loo dhalaalinaye ama masdarnimo loo dhalaalinayo u munaasabayn laakiin sidiisa uma yimaadee mifcaal ama mifcal ama mifcalatun buu ku imaanaya qiyaas ahaan waa yahay ismul aalla macnaha fahan ficli la sameeyey qalabka lagu sameeyey ficliga lagu fuliyey ayaa aallo la yidhaahdaa sideedaba aallo waxaa la yidhaahdaa ficli la qabtay qalabkii lagu qabtay yaa ismul aalla la yidhaahdaa waxaa qaalib oo la yaqaanaa jumladu caadi markay u dhisan tahay oo mifcal iyo mifcaal aan loo dhisin aallada magaca ay leedahay ba in lagu jaro ba'dana baa'ul aalla loo yaqaanaa baaulmusaaxaba ee baaul-isticaanana waa la yidhaahdaaye waayahay waa muxuu ahaa asal ahaan haddeer wuxuu ka hadlayaa musanifka aallada si gaar ahaaneed in loo dhiso sidaa gaar ahaaneedee loo dhisayna la isku tusinayo lafdigan ama wasankan sidan loo dhisay wuxuu magac u yahay ficli la qabtay qalabkii lagu qabtay ficli la sameeyey qalabkii lagu sameeyey miiaal miftaax baa tidhi miftaaxun lafdigan wuxuu tusinayaa magac inuu u yahay meel la furay wixii lagu furay meel la furayo haddeeraan la furay ama haddaa la furi rabaa ama horay baa loo furay meel adigu in la furo ku habboon furitaankaa aaladii lagu samaynayey ee qalabkii lagu furayey ayuu magac u yahay miftaax ismul aallaha macnihiisa waa sidaa ismul aallaha qiyaas ahaan saddex wasan buu ku yimaadaa mifcaalun mifcalun mifcalatun saddexdaa wasan ayaa qiyaasa awsaan shaadana wuley uu soo wadaay suq dhalaali isma aalatin qalabkii ficliga lagu sameeyey magaca uu leeyahay waxaad u dhalaalisaa aallada oo qad cumila ficliga la sameeyey bihaa aalada lagu sameeyey min dii alaaثatin saddex mid u saaxiibee xaggii ka dhalaali ka mifcaalin sida mifcaallo u dhalaali culan daa culan sarrayn mid u saaxiibee xaal uu yahay ow mifcalin iyo mifcalatin u dhalaali yacnii wuxuu leeyahay ficliga qalabkii lagu qabtay mifcaal iyo mifcal iyo mifcalatun saddexdaa wasan u dhalaali isagoo magac u ah aalada aaladii ficliga lagu s- lagu qabtay magacu ah waka sugu dhalaaliyey isma aalatin aalla magaceeda dhalaali aalada oo qad cumila alficlu ficligii la sameeyey bihaa aalada lagu sameeyey cumila naa'ibulfaacilkeeda waa damiir mustatiro mafhuumka laga gartay ficliga weeyaane qad cumila waxaa kaloo bannaan cumila masdarkeeda laftii in loo celiyana waa suuroobi karaa la yidhaahdo qal- qal- qad cumila camalku waa la qabtay bihaa aalada lagu qabtay min dii alaaثatin saddex mid u saaxiibee xaggii ka dhalaali ka mifcaalin sida mifcaalla u dhalaale ulaaiga unbuu ka yimaadaa hayru ulaai kama yimaadee culan daa culan sarreen xaaluu u saaxiib yahay kan aad dhalaalini waa iska tamaamulbeyd macno weyn kuma jiro ow mifcalin oo miimta la kasriya u dhalaali wa mifcalatin u dhalaaliyoo ta lagu daro ka mixlamin aallatu lisidii weeye wa misrajatin aallatu hurintii weeye wa misbaaxin aallatu faynuuskii weeye faclam ogow tusiib xaqaad asiibiya ee mixlab wuxuu miihaal u yahay mifcal qalabka xoolaha weelka xoolaha lagu liso dhiilka ayaa mixlab la yidhahda mixlabun aaladii wax lagu lisayey misrajna waxa weeyaan ee si- mina siraaj baa laga keenay faynuuska waxa lagu huriyo misraj aalatu hurintii weeye faynuusaynti misbaax lafteeda way ku dhowdahay oo aalatu shiditaan weeye wixii lagu shidayey oo mis- misrajatinna mifcalatin ayay miihaal u tahay misbaaxna mifcaal ayay miihaal u tahay faclam ogow tusiib xaqaad asiibi haddaad intaa ogaatay waa iska tamaamulbeyd شذ المدق مسعد ومنح- ومنصل ومدهون مكحولة ومنخل شذ وحا شاذة المدق ومسعد ومنصل ومدهون ومكحولة ومن ومنخل شاذ ويقول يهني مفعل يا مفعال يا مفعلة سدح ذا وزن يا قياس هاي مفعل إلا وكان ميم كلا قدو شاذ وي weliba asmaadan shantuu tiriyey laba kalena waa lagu soo daraayoo toddobaad la gaarsiiyaay waxay shaad noqonayaanoo sidan loo isticmaalayaa qalabka laftiisa oo meel iska yaalla haddii aad magac uga dhigto ee qalabkii oo ficligii lagu qabanaya haddii aadan u isticmaali haynin miaal almuduqu ee, daqa burburin wey wixii la jijabiyaa la yidhaahdaa muduqun hadda tibtuu u jeedaa tibta wax ama kasha wax lagu tumo yaa muduq uu ku wadaa muduqun kasha lafteeda ama tibta lafteeda muduq marka aad ku wadaya shaa tahay oo muduq loo isticmaalaya wuu soo wadaaye amaa kashiyoo wax lagu burburinaya markaasoo aa- ficligiiba lagu qabanaya haddii loo wado qiyaas bay ku imaanayo midaqum midaqun bay ku imaanay calaa wasni mafcal bay ku imaanay ayna isku idqaaman tahay waxaa la mid ah muscud ee muscud waa sanku shubidii haddii loo jeedo dawada sanka lagu shubo weelka lagu weelka lagu shubto haddii loo jeedo yay shaa tahay amaa sankiioo la isaga shubayo dawada lafteeda qalabka loo isticmaalayo sanku sub- shubkaasi haddii loo wado qiyaas bay ku imaani oo miscad bay ku imaani sidaa u garo shadda waxaa shaadee almuduqu qalabkii wax lagu burburinayay shaad weeye waa muscudun weelkii dawada sanka la isaga shubo lagu shubayaa shaadah wa munsulun seeftii baa shaadah munsul seefta lafteeda wey wa mudhunun weelkii subagaa shaadah subaga weelkii lagu shubayay min aduhni wa mukxulatun indhakuul weelkiisaa shaadah wa munkhulun masaftii baa shaadah aaladii wax lagu kala soocayo ee raashinka lagu lagu haadinayay shadda waxaa shaade almuduqu qalabkii wax lagu burburinaya tibti min addaqi baa laga keenay waa markaan markaa ficliga lagu qaban haynin haddiise ficliga lagu qabanayo middaq bay ku imaanayo qiyaas ah wa muscutun weelkii dawada sanka lagu shubayey lagu weelkii lagu shubayey haddii dawada markaa sanka la isaga shubayo weel qalabka loo isticmaalayo weello dawadaa ku jirta midna inta lagu soo daraa sanka la isaga dhibciyaa kan sanku dhibcinta haddii loo jeedo miscad buu ku imaani weelka dawada ay ku jirtaana muscud weeyo shaad buu ku imaanay sidaa ayaa loo jeedaa wa munsulun seeftiiyoo lagu shaqaynayo wax lagu goynaya haddii loo jeedo minsal bay ku imaani aalatugooyitaan buu noqoni seefta lafteedana munsul weeyaanoo shaad bay ku imaani wa mudhunun weelka subagga lagu shubo haddii loo jeedo waa mudhun waa shaad subagga ee subagga iyo weelka muxuu ahaa marka weelka lagu shubayo subagga weelka kale loo isticmaalaya haddii loo jeedo markaa lagu shubayana midhan buu ku imaano waa qiyaas wa mugxulatun indhakuul weelka indhakuulka uu ku jiro haddii loo jeedo shaad weeyaano waa mugxul indhakuulka bahasha isha lagu marsado miilka yaree isha lagu marsado haddii loo jeedo markaa la isticmaalayana migxal buu ku imaanayo waa qiyaas wa munkhul aalatu sifayntii haddii loo jeedo masaftoo meel iska taallo magac inay u noqoto waa munkhul laakiin masaftio markaa lagu shaqaynaye ee lagu kala saaraya raashinkii haddii loo jeedo minkhal ayay ku imaanay qiyaas ahaan waalkasru fiiha jaa'isun in camila bihaa naweyta yaa akhii takamulan intaan sheegayna wey waalkasru kasra oo mifcal in lagu keeno miimtii godneed in la kasriyo qolyaha shaadka ah jaa'isun mid bannaan weeye fiiha asmaadan uu ku bannaan yahay inna weyta waa haddii aad u niyooto camalan ku shaqayn bihaa aalaadkan inaad ku shaqayso haddaad ujeeddo weeyaanna weyta haddaad niyooto yaa akhi yacni wuxuu leeyahay aaladani ficligii markaa inaad ku qabanay haddii aad ku wado waad kasriniyo mifcal ayaad ku keeni ee shaad waxay noqonayaan aaladii oon shaqo lagu qabanaynin marka ay magac u yihiin sidaa ayuu u jeedaa waalkasru kasrin jaa'isun mid bannaan weeye fiihaa aaladan uu ku bannaan yahay oo mifcal lagu keeno inna weyt in camila buu qoroo ficli maadi sidiisu u xarakeeya laakiin masder bay ku fiican tahay camalan weeye inna weyta waala mafcuulkanna weyta inna weyta haddii aad niyooto camalan ku shaqayn bihaa aalaadka aad ku shaqayso aalaadkaa shaqo markaa inaad ku qabato haddaad u jeedo qiyaas bay ku imaanaya oo kasra ah yaa akhii walaalkayow takamala wuu dhammaaday yacni kitaabkii ha dhammaaday iyuu u jeedaa takamalla miaalladii aan ku miaalinayo wuu dhammaaday kitaabkiina wuu dhammaaday uma asalaatu bacda xamdilaxadi cala anabiyi alhaashimi muxamedin uma salaatu naxariis tacdiim lala xidhiiriyey salaadda oo bacda xamdi samadi bacda xamdilaxadi allaha keligii ah ku mahadintii gadaashii ahaatay cala nebiyi nebiga dushii ha ahaato nebigii alhaashimiyi haashim loo nisbaynayey muxamedin magiciisa muxamed dushii ha ahaato uma asalaatu ee asalaatu mubtada weeyaan waana ismulmasder wax ismulmasder la yidhaahdo musanifka uusan qorin baa jira masaadirtii aan soo maraynay sallaa yuu ka yimid horta masderkan sallaa sallaa masderkeeda sidee ku imaan lahaa qiyaas ahaan talow salla iwa sidee ku imaan lahaa tasliyatan waa yahay tasliyatan waa tafciilatan maxaa ugu keenteen sax waaye waa ku imaanaya masderka qiyaas wey laakiin sababku ugu yimidaa lagaa rabaa facala tafciila masderkeeda uu ku imaan jiray karama takriim tafciilatan xaggay ka timid ya muctalullaam weeye zakaa taskiyatan oo kale weeye saxiix waaye sallaa tasliyatan baa qiyaas ahayd marka tasliyatan lama isticmaalo sababku waxa weeyaan masder kale ayay isku dhowaanaya isu ekaanayaan macno ahaana ay kala fog yihiin oo muxuu yahay tasliyatan gubitaan mid ahaa jira marka kaasaa laga fogaanayaayo ismulmasderkaa la isticmaalay oo salaad ah ismulmasderna waxaa la yidhaahdaa ficliga masderku sidiisaba waxaa la doonayaa ficligiisa xuruuftiisoo dhan waa inuu wada wato ziyaadaba ha ku darsada hadduu doone masderka waa inaan laga xadfin xaraf ficliga ku jiray xaraf ficliga ku jiray haddii aan laga xadfin masder baa la yidhaahdaa haddii xaraf ficliga ku jiray laga xadfana ismulmasderaa la yidhaahdaa haddaba sallaa iyo salaatan hee sallaa shidkii ya-da noqon lahaa baa la xadfi sallaa tasliya buu noqon lahaa kaasaa la xadfay maadaama la xadfay ta'dii lagu bilaabi lahaana la- laga xadfay khalaas masdernimadii wuu ka baxay ismulmasder buu noqday insha allahu tacala meelo kalena waa ku faahfaahin doonaa marka ismulmasderkani mubtado weeyaanoo asalaatu ah bacda xabdii samadii ee inaad nactiyaysaa bannaan marka aad nactiyaynina darafka waxaad ku tacallujini shay macrifo ah ilaa asalaatu macrifu ahaaye bacda xamdi samadi alkaa'inu bacda xamdi samadi waa inaad tidhaahdaa xaalana way bannaan tahay saaxibulxaalka keen noqonaya haddii xaalo laga dhigo calaa madhabi siiba weyhi asalaatuda ayaa laga dhigi buu leeyahay siiba weyhi jumhuuru naxwiyiinse ma ogola mubtada saaxibulxaal inuu noqdo lix arrimood ayaa laisku waafaqsan yahay saaxibulxaal inuu noqdo mubtadase siiba weyhi baa ogol naxwiyiinta kaloo dhan na ma ogolo waxay leeyihiin mubtada saaxibulxaal ma noqon karo qoladaa kale khabarka cala nebiyi ah damiirka ku asturan ayay saaxibulxaal ka dhigayaan uma salaatu naxariis bacda xamdilaxadi allaha keligii aa ku mahadintii gadaashii xaal ay tahay salaadaasi cala nebiyi nebiga dushiiha ahaato nebigii alhaashimiyi bani haashim ahaa awowgiisa labaad weeye haashim moxamed bin cabdilaahi bin cabdimuطalib bin haashim muxamedin ee bayaan iyo bedda labada ayuu ku ban ayaa ku bannaan nacti kuma bannaana waayo ismi jaamid ee nacti ma noqdo imaa bayaan inuu noqdo waimaa bedel ma asaxa bayaanan saxa bedelan ilaa fii mas'alatayni baa la yidhaahdaa wax alla wixii bayaan ku asaxo bedelna wuu ku asaxaa laba mas'alaa laga soo reebaa wasaalixan libadaliyatin yura fii hayri naxwi yaa gulaamu yacmura wanaxwi bishrin taabici lbakriyi walaysa an yubdala bilmardiyi laba mas'alaan la ogoleen labadaa mas'ale wixii aan ahayn bedel oo dhan bayaan ayuu ku asaxayaa bayaan oo dhan bedelu kulli min kullin ayuu ku asixi marka labadaas icraab ayaa ku bannaan wa aalihi nebiga aalkii dushii ha ahaato iyo wa saxbihi nabiga asxaabtii alamaaili alafaadili amhal iyo afdal wasanka iyo macnaha waa isaga waa isaga mid alamaaili ee fadliga badnaa alrukaci ee rukuucayey assujuudi ee sujuu assujuudi ee sujuudayey waalafaadili ee fadliga badnaa alrukaci waa jamc caadi oo jamcu raakicin ayaa rukac lagu jamciyaa ismiga faacilee calaa wasni faacil ku yimida laamtana ka fiyow mudakar iyo mu'anas midkuu doonaaba ha ahaadee fucal ayaa u qiyaasa in lagu jamciyo mudakarka oo kelina fucaal ayaa lagu jamciyaa asujuud asagu waa masderkii laftii oo jamac ma aha laakiin jamac buu u wadaa macno ahaan wa aalihi rasuulka aalkii dushii ha ahaato iyo wa saxbihi asxaabtiisii alamaaili ee sharafta badnaa karaamada badnaa alrukaci ee rukuucda rukuucayey السجود سجودا والأفاضل فضل قبضنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا